dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ayaa dhowrkii sano ay lasoo dhaafay samaysay qorshayaala dib u dejin looga sameynayo dadka barakacayaasha ah deegaanka luglow ayaana laga hirgeliyey guryaha xalka waara oo dib u dejin loogu sameeyey dad badan ah oo barakacayaal ah kuwaasi oo barakacayaal ku ahaa gudaha magaalada kismaayo agaasimaha wasaaradda qorshaynta jubbaland maxamed weli oo ka mid ah mas-uuliyiin booqasho ku tagay deegaanka luglow ayaa ku baaqay in dadka ay la yimaadaan hal abuur ah iyo wax soo saar ah ayna ka faa'iidaystaan webiga jubba oo ay jiinkiisu degan yihiin dadka waxaa la rabaa in aysan noqonin dal waddankooda qaxooti ku ah waa inay ka baxaan arrinkaas waa in laga guuraa xal waaraan ka hadlaynaa xalka waarana maaha dadka cooshada inay ku jiraan dadka bariis iyo bur iyo sonkor ay bixiyeen dadyow ajaaniba ma aha inay ku tiirsanaadaan dadka waxaa la rabaa soo saar inay u gudbaan baa la rabaa ama beera ha noqoto dalkeenna waa burwaaqo webiyaashii baa la joogaa meeshaan maxaa loo doortay oo looga bedelay goobo badan oo ka tirsan jubbaland ama ka tirsan gobolkan jubbada hoose oon joogno waa meesha ay ku taalo meel istaraatiijiga waaye webigii baa intaan u jirtaan beeraa tabcan kartaan baddi baa intaan u jirtaan waa kalluumaysan kartaan xoolihii iyo daaqi baa idinku xeeran ood samaysan kartaan qofka meeshaan jooga ee soomaaliga ee dalkiisa ku nool ma aha barakac inuu ku dhex ahaado asagaa la rabaa labuur inuu la yimaado waxa uun la samayn kara waa kaalmayn dowladda iyo hay-adaha sabood yar baan samayn karnaa laakiin qofka hadduusan rabin barakac inuu ka baxo lagama saari karaayo adiga mindsetka waxaa la rabaa maskixiya inaad u diyaarsanaato barakac inaad ka baxdo wax yar ood beerato oo beer eh ayaa kaaga fiican wax laguu keeno gacan bila aadan lagugu qoodiyo soo ma taa waxaa la rabaa marka waxa aan ka duulayno oo isla qaadanayna inay noqoto oo dhammaanteen aan ku wada tiirsanaano oo hafikir noocaas aan wada samayno tiimamka howlahan u qaabilsan iyo waaxaha durable solutionka ee wasaaradda qorsheynta iyo howlaha guud iyo waxaan codsanaynaa arrinkan wacyigelin in laga sameeyey idinkoo kaashanaya hay-adda qaxootiyada iyo barakaca jubbaland wacyigelin waa in la sameeyaa dad badan oo waxaa jiro magaalada gudaheeda degan oo cooshada halkan ku leh wax la aqbali karana maa sax ma ah guri baad magaalada ku leedahay halkaana coosh baad ku leedahay fikirkaadu muxuu yahay fikirkaadu waxaa waaye inaad xagga iyo xaggaba ku noolaato oo dadka masaakiintii wixii loogu talagalay mararka qaar si xaq darre xataad ku qaadan karaysa saxna ma ah waxaan rabnaa mindsetka noocaas in laga guuro weli waxaan ka rabnaa hay-adda barakacyaasha verification aad samaysaan baa la rabaa caddaymo qof guri magaalada ku leh ee dabaq ama guri dhagaxe u dhisan yahay oo halkaan cooshad ku leh sax ma ah wax la aqbali kara maaha arrinkaa inaan ka gudubnaan rabnaa dalkeenna waa burwaaqo dalkeenna waa hodan ma aha dadkeenna dalkooda inay barakacyaal ku ahaadaan arrinkaa inaan soo afjarnaan rabnaa annaga